Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa kamid ah shirkada infotrag oo warbixin kasoo saartay waxqabadka barasaabiyada dalka boqorka ingiriiska oo qirtay xadgudubyada wadanka ka dhacay xiligii gumeystaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dowladda soomaaliya oo kulan la yeeshay jaaliyada soomaalida ee ku nool dalka koonfur afrika subax wanaagsana dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa arbaco kowda bisha kooiyo tobnaad ee noveembar labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada boqorka dalka ingiriiska king charles ayaa waxa uu dalka ku joogaa booqasho afar cisho qaadanaysa waxaana uu sheegay inuu aada uga xun yahay oo uu ka qoomameynayo gabood fallo dhacay xilligii gumeystaha boqorka ayaa qaabkii uu maamulkii gumeystaha ingiriiska ula dhaqmay kenyaanka intii ay u halgamayeen xorriyadda ku tilmaamay mid laga xumaado oo aan loo qiildayi karin arrintan ayuu ka sheegay xarunta madaxtooyada dalka state house oo uu ku casuumay madaxweyne william ruuto inkastoo aanan weli raaligelin rasmi ah bixin sidii looga dalbaday balse waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu la kulmo dhibanayaasha gumeystihii ingiriiska isagoo sheegay in loo baahan yahay in labada dhinacba ay iska kaashadaan xalinta waxyaabaha cadaaladdarada ah ee horey u dhacay shirkada sameysa cilmi baarista ee infotrag ayaa waxa ay warbixin ay soo saaray ku sheegtay in barasaabyada ismaamulada tranisuya iyo homobay iyagoo kale ah george natembeya iyo sidoo kale galadis wanga ay yihiin gudoomiyaasha duula deegaanada ee ugu waxqabadka fiican waxqabadka natembeya ayaa sidoo kale wanga ayay shirkadu ku sheegtay boqolkiiba toddobaatan waxaa soo raaca barasaabka ismaamulka galbeedka bakood simon waa simon kajapin oo helay boqolkiiba lixdan iyo toddobo waxaa nambarka afraad ee liiska shan iyo tobanka gudoomiye ee waxqabadka fiican sanadkan soo galay barasaabka kisii simbarati dhigiisa muranga ayaa kamid a sidoo kale oo asna waxaa kale oo asna lasoo sheegay maba warbixinta lagu sheegay jeremiya oo ah gudoomiyaha ismaamulka turkana iyo dhigiisa makuweni waxaana ay heleen boqolkiiba lixdan iyo afar waa daraasadkan maba daraasaadkan ayaa waxaa la sameeyey intii udhexeysay bilihii toddobaad ilaa iyo sideedaad ee sanadkan madaxa fulinta ee shirkada infotrag ayaa warbixinta ku sheegtay in barasabyada markii ugu horeysay xilkan qabtay oo ay kamid yihiin barasaaba kawira ay waxqabadkooda uu wanaagsan yahay amaba waxqabad wanaagsan ay la yimaadeen waxay tilmaamtay in barasaabyada waxqabadkooda uu sareeyo waxyaabo fiican oo dhanka horumarka iyo kaabayaasha bulshada ka sameeyeen amaba ay ka qabteen ismaamulada ay hogaamiyaan
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaalida ah ee ku nool dalka koonfur afrika kadib booqasho asaga iyo wafduu hogaaminayo ay wadankaasi ku tageen qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa wasiirka kaga warbixiyey xaaladda ay ku sugan yihiin
wafdigu marti weeye martina waxay xaq u leedahay in la soo dhoweeyo la marxabaysiiyo weji furan la tuso kalsooni la tuso iyo jacayl loo qabo dowladnimada iyo madaxda noo timid marka kolley meeshan waxaa waaye waa laga hadli doonaa jaaliyadda halkan joogta ee south africa qofba maalin buu yimid meeshan oo siligaa ka soo booday halkaana isugu nimid dalkan marka haddaan war bixin yar idinka siiyo waa dal shar iyo khayr labadaba leh dhammaan waan salaamay guddiga soo qabanqaabiyey fadhigan quruxda badan iyo kasoo qaybgalayaasha wakhtigooda usoo huray ee soo ajiibay intaba waan salaamay waxaan kaloon salaamayaa wafdiga u soo qasday inay u yimaadaan dadkooda ogaadaanna wixii dhib ah oo ka jira meesha iyo wixii wanaag oo ka jira ayagana oo wasiirku ugu horreeya waanu mahad celinayaa wax yar haddaan arrimaheenna aan la wadaagno madaxda noo timid dee wixii horta wadankii ka jira ayagaaba noo warrami doono laakiin halkan markaan joogno dee bini'aadan hadday meel ku wada nool yihiin tabasho lagama waayo wax badan way iska jiraan xaqiiqiyan dadku dee inta badan waxay iska jecel yihiin xoogaa in la reer magaaleeyo oo aan cidna wax laga sheegin si aan adiga farta lagugu fiiqin laakiin xaqiiqada dee ama ha noqoto dee safaaradda wadanka noo joogta ama dee maamulada kala duwan ama dee xitaa akhyaarta way jiraan dee wax badan oo lagu kala fakar duwan yahay dhankiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka oo la socday iyo mas-uuliyiin kale ayaa sheegay inay wax badan ka qaban doonaan caqabadaha dadka soomaalida ah ee ku nool koonfur afrika ay wajahayaan waxaan soo gaarnay magaaladan waxaan rabnaa marka laba arrimood inaan idinka codsanno midda koowaad ah codsigiina waa soo yeelnay wixii tabasho ah dhinacyada dowladda iyo iyo safaaraddaba aad ka qabteen insha allah hoosaan u daadegi doonnaa waxbaan ka qabanaynaa laakiin dhankiina waxaan rabnaa dad isku duuban iswada haysta ugu dambayntiina maalinkaa meeshaan ka tegayno ayagoo isku raacsan community mid ah communitigaas oo runtii u adeegi doono guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee south africa si marka annagana aan ugu xirno safaaraddii iyo dowladii south africa guud ahaanba taasoo ujeedkeeda ugu dambeyn uu yahay dalkan in soomaalida ku nool ay kula noolaadaan bulshada kale ee south africaanka iyo dadka kale oo martida ku ahba si nabdoon inay ula noolaadaan inay helaan xuquuqaadka ay ku leeyihiin dalkan inay helaan xuquuqaadka ay ku leeyihiin safaaradda soomaaliya ee aan aan u soo dirnay inay meeshaan idinku adeegto adeeg idin fuliso intaba marka si ay u suurta gasho waxaan rabnaa marka qodobkaas codsigeena ah in waxyaabihii jirjiray oo taagtaagnaay laysku ee laisku keeno islamar ahaantiina aan u midowno hal fikir ah wasaaradda arrimaha dibadda waxay mas-uul ka tahay shacabka soomaaliyeed ee ku nool arrimaha dibadda iyo dowladaha caalamka intaasay mas-uul ka tahay xaqiiqatan waxay u dhexaysaa shacabka ku nool qurbaha iyo dowladda dowladaha ay la nool yihiin hadda tusaale ahaan south africa waxaad ogtihiin waxaa ka socdo jaalanji aad u badan oo idi haysto siba ganacsatada locationlada haysto iyo ganacsatada magaalada joogto waxaad ogtihiin eighty percentage boqolkiiba siddeetan ganacsiga magaalada ama dadka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin ganacsiga location saas ahaan caqabadaha badan oo jiro in wasiirka iyo aniga iyo wafdigeenaan aragno kabacdina aan qaadno caqabadihii waxaan rabnaa dowladda south africa kala hadalno kala fadhiisano intaana laaban aniga iyo safaaraddiis wadano dhammaanteen waxaan rabnaa marka waxaan leeyahay walaalayaalow qalbigiina ha isku jilcnaado qalbigiina ha isku wanaagsanaado runtii annaga waxaa nimid wadankan waxaan soo gaarnay sideed labaatankii bishan marka waxaan u nimi duruufo ka jiray jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka south africa duruufahaasoo muddo soo jiray laakiin hadda xaaladahooda aad moodo in ay isa soo tareen oo buuq badani ka jiro dadkii soomaaliyeedoo iyagu shaqaysanayo oo xoogsato xoogooda maaliya oo loogu dhacayo guryahooda loogu dhacayo dukaamadooda loogu dhacayo deegaamada ay ku shaqaystaan loogu dhacayo meel walba oo ay badatay mashaakilkii iyo is-xog waraysi ku saabsan jaaliyaddu sidee bay ugu yeelan kartaa awood in ay wax ka qabato ama ay isku xilqaanto community ahaan iyo jaaliyad ahaan arrimahaas ka jira oo usoo gaarsiin lahaayeen dacwadahooda safaaradda soomaaliya ee dalkan iyo dowladda soomaaliyaba marka waxaan kulan hordhac la yeelanay oo kala duwan jaaliyada soomaaliyeed ee dalka south africa qeybaheeda kala duwan hadday tahay dhalinyarada hadday tahay culimada hadday tahay muxuu ahay ganacsatada hadday tahay odayaasha welina kulankii waa noo socdaa jaaliyadda sharafta leh ee halkan joogtana waxaan u sheegayaa in ay kusoo sida u wanaagsan oo ay isu xilqaameen hadda ay isu xilqaamaan waxaan leenahay idinkuna isxilqaama mar walba oo dadaal oo wixii aad qabsan kartaan qabsada dowladiina soomaaliyeedna waa idin garab taaganta wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa tababar ku saabsan wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab u furtay culimmada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose tababarkan ayaa ku saabsan islaamka iyo dowlad wanaagga waxaana sidoo kale uu soconayaa muddo saddex cisho ah iyadoo oo horeyna loogu qabtay magaalooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan sida magaalada baydhabo iyo magaalooyin kale wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed iyo kusimaha duqa degmada baraawe ee mas-uuliyiin kale waxa ay sheegeen in kulanka uu muhiim yahay islamarkaana waxyaabo badan oo la xiriira la dagaalanka al-shabaab iyo howlgalada deegaanadaasi looga xoreynayo uu daaran yahay waxay kula dardaarmeen kasoo qaybgalayaasha in ay si saxan u qaataan fariinta kulanka kasoo baxda
inaan maantay degmada baraawe caasimadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay wasaaradda diinta iyo awqaafta ay ka daahfurto siminaar oo noo socon doona insha allahu tacaala muddo saddex maalina oo lagu magacaabo islaamka iyo dowlad wanaagga runtii maalmahanba waxaan maaragtay howlahan oo oo shaqadan aan ka wadnay degmooyinka kala duwan ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo qaybahooda kala duwan aan ka soo qabanay sida degmo ka mid a gobolka bakool iyo baay degmada baydhabo iyo shabeellaha hoose oo maantay aan ka daahfurayno degmada baraawe waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala culimmadan oo hortayda fadhida ee, aan rajaynaya in lagu soo xushay aqoontooda iyo caqligooda iyo kartidooda inay horta ka faa'iidaysan doonaan waxa loo sheegayo lagana rabo insha allahu tacaala fariimaha halkan loogu sheego wixii casharada halkan laga siiyo inay iyagana gaarsiiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan insha allahu tacaala aadna ka faa'iidaysan doontaan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo een, maamulka degmada ugu horeeyo xogayaha degmada ahna kusimaha gudoomiyaha degmada maadaama gudoomiyihii degmada uu safar shaqo ku maqan yahay sida wanaagsan uu noola shaqeeyey iyo taliyaasha laamaha amniga qaybahooda kala duwan oo runtii inoo suurageliyey inaan jabigan degan oo sida wanaagsan aan shaqadan u qabsano idinkana culimooy waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala casharada oo idiin siin doono ee ninkan lagu magacaabo axmed inaad maaragtay wixii aad ka fahamtaan discussionkiini wixii ay idinla tahay waxa la idin weydiin doonay wixii la idiin sheego inaad maaragtay sida qurux badan aad maaragtay discussion ugu samaysaan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala miri dhalkeedii inay ka faa'iidaysan doon inaad ka faa'iidaysan doontaan idinka iyo dadkii idinka dambeeyay insha allahu tacaala jawaabaha macquulka ah ee iid ay dhali doonto Een, insha allahu tacaala seminaarkeeni waa noo furan yahay
ugu dambeyntiina ugu yaraan labayo toban qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeymo dhinaca cirka oo israa'iil ay ka geysatay magaalada khan yunis ee koonfurta khaza dhimashada ayaa ahayd shan ka hor intii aysan sii kordhin aroornimadii hore ee maanta ayaa la duqeeyay laba dhisme oo la degan yahay halkaasina ku yaala wararka ayaa intaasi ku daraya in ugu yaraan labaatan qof oo dheeraad oo falastiiniyiina ay weeraradaasi ku dhaawacmeen